waa maadsantaa adeer waxay waxay u dhaceen waxaanu maxaan kuraado u furnay maxaabiista cayaarta kubadda cagta koob baa furan hadda koobkiyaa socda waxaanu maxaan ku idhaahdaa marka waxaa dhacday marka cayaartiiyoo socda socota ayaa waxaa dhacday toddoba iyo labaatankii bishii aheedaan u malaynaya haddaan qaldanayn ayaa waxaa dhacday laba cayaartooyaa isfiirtay oo cayaarta buruuni isku qabsatay arbitria maxaan ku idhaahdaa calanka casaa u taagay banaankaa mid ka mida labadii loo saaray kii gardaraa wax yar kadib isigoo ordaya oo qof bini aadan u eg laakiin malakumeydkiya buu soo galay ninkii banoonigii buu la qabsaday waa la feertamay sidii haddana waa la kala qabtay cayaartii waabaa gebagebay ahayd oo iska soo xirantay ninkii waa la xiro qolka canaanta lagu xiray gardarada samaynayey dabadeed kii kale oo le niyow nabaraa ihaaya ninka jugu ugu dhufta leh baa cayaartii markay dhammaatay maxaabiistii la xareeyey waa kow iyo tobankii saac kadibba markii la xareeyey maxaabiistii wax yar kadib waxaa albaabkii soo garaacay sida riboorka taliyaha xabsiga igu soo gaarsiiyey qolkii ninka uu ku jiray maxaabiistii ku jirtay halaga hala fiiriyo markii la yidhi oo taliyaha xabsigu amray qolka la garaaca in la fiiriyana waxay dhaheen meydaana dhex yaalla maxaabiistii okay hala furo hala soo bixiyo meydkii waa run nin dhintay bay soo saareen sababtu maxay ahayd ma naafqabatin baa qabatay maxaa keenay waa jugtii ninku ku dhuftay waay banaankaa la soo bixiyey waa la iisoo sheegay dakhtar baan u yeeray dakhtarkiiyaan tufsay taliya markii hore maxaa dhakhtar u geen weyseen maadaama jug jirtay waa weydiiyey taliya xabsiga korneyl aadan waa weydiiyey waxaan ku idhi waay marka horeeto ninka haddii la feeriy dakhtar maxaa loo gaarsiin waayo wax broblem oo cusriyaho weyn oo aan dhahno waa qabaa ninkaanoo sokorsi u baahan yahay nogama muuqanay dheheen isigoo xayigiiu xarooday waa qabaystay musqushow galay waa qabaystay sariis ku kala baxshay iskala bixintay ninka naftiyaa ka baxday qolalka xabsiga dhexe caridii baa laga sheegaa noloshuna inkastay xabsi tahay inay soo ramaysaa sheegtay qolkii mee qof baa ku qoray
qolalku waa kala waawen yihiin isku mid maaha laakiin hadal waxaa isaga daynaysaa cariiri weeyaan iyo waxaan maqlahayay idaacado sheegaya conteynar baa lagu xiray askari iyo waxaa dagaalamay ninkan maxbuuska ah conteynar baa lagu xiray meeshuu ku caburo ku neefqamatoomay cirbad baa lagu dhuftay de dabcan waa dad muraad lahay ahaayeen dadka waxaas werinayaa
wiilka dhinta reerkiisa iyo asluubta maxaa dhexmara waa ii yimideen anigayba ii yimideen reerkii waan wacay halla wacaan idhi way ii yimideen waxaan ku idhi annaga sida sharcigu qabo ninka si idiyaan geynay dakhtar baan u geynay hala xaqiijiyo sababta u dhintaan idhi hala soo xaqiijiyo sababta u dhintay xereelinta guud ee ciidamada qalabkiisana waa u gudbinay qolyaha cadaaladda ee ku shaqa leh waa u gudbinay dabadeed markaan soo aruurinay nidaamku sida uu qabo markaan marnay waxay xeraalintu noo soo gudbiday in aan aasno ama eheladiisii lagu wareejiyo eheladii baan u yeeray halkaana adarkiisaan soo fariisiyey warqaddii baan tusay go-aanka aheyd amarkaasaan qabnaa ma la wareegaysiin mase ninka annaga aasayna waa tushaynaa bay dhaheen taladiina waxaa ka soo baxday inay dhahaan aasta adinku de annaguna sidii sharcigu qabay dowladda hoose inaan ku wareejinay aheyd dowladda hoose waa ogtahay xoogaa maalmaha kan yani isbedelaa ka jiri yaa qaadanaya mas-uuliyadda meydka waxaa qaadanaya ninkii maxaan ku idhahdaa dhibaatada geystay maxbuuska ahay annaguna sida sharcigu qabo waa ka wareejinay meeshii markii hore oo ku xiraa waxaan u wareejinay sidiisa oo kale dadka mujiidiyaha ah oo dadka dila oo loo haysto naf inay gooyeen meesha lagu xiro qoladaasaan ku wareejinay gacantaana ku haynaa hadda taliya waxaa tahay xoog ogaal waxaa tahay muddaad hawshan ku jirtay ma jiraa qawaanin idiin dhexayso maxaabiisa nina keenahay hadduu dhib ku yimaado mas-uuliyad aad qaadanayso ha ha ha wax kasta ee maxbuuska ku yimaada yacni maxaan ku idhaahdaa sababtay wax ugu yimideen ayaa la ogaanayaa cidda u geystaan mas-uuliyadda qaadaysa haddii isluubta ugeysta ayadaa qaadaysa haddii yani maxaabiista ugeysta ayagaa qaadaysa haddii cid kale ugeystay cidda u geystaan mas-uul adigu maxbuusku adiga kaama bedelna waa adiga oo kale adiga qofkii dhibaata kuu geysta dhibaatada uu kuu geysta asaa laga xisaabtamaya
haddii daruufta nololeedoo shuban baa loo dhintay khaan- neefqabati hadday timaado daruufo adinku asaabteen oo kolkaad ku horteen ay tahay yaa iskana mas-uuliyadeeda maba adeer maba dhici kartaba sababta aanay ku dhici karin anigaani markaan imaanayey oo taliya-xigeenka ciidanka asluubta madaxweynuhu iisoo magacaabay waxaa weeyaan hal taako iyo afar farooda qof ku seexa jira waa dhinaca qofka hadda adeer qofka sariiru saaran yahay oo ku jiifaa dhalaa u daaran maxaa neef qabatoo keenaya mukayfa u daaran ama fidelatoora u daaran qof saas u aariyeysanaya oo sariirtan ku jiifa oo dhalo daawanaya muxuu neef qabatoomaya adeer